Maamulka dugsiga hoose dhexe sare ee Al Furqaan ee degmada Xarfo ayaa lagu wareejiyay agab loogu talagalay waxbarashada dugsiga, taasi oo ka timid daaliyada dalka Sweden. Agabkan waxbarasho ayaa waxaa isugu jira buugaag, qalimaan, sabuurado, iyo weliba jeestooyin, kuwaas oo baahi badan ay u qabeen ardayda dugsiga. Sheekh Maxamed Macalin, oo la soo wakiishay agabkan ayaa ka warbixiyay muhiimadda ay leedahay agabkan iyo cidda loogu talagalay.
Waxaan joognaa degmada Xarfo, gobolka Mudug. Khaasatan waxaan joognaa dugsiga hoose dhexe Al Furqaan. Halkaan maanta waxaa lagu qaybinayaa agab waxbarasho oo aad u tiro badan oo buug leh oo qalamuun leh oo boorsooyin leh agabkaasina soo gaarsiiyeyna walaalaha xusi doona u mahadcelin doonno ay goow ka tahay walaasheen farxiyo cabdulaahi yaasiin soo gaabsiiyeen agab waxbarasho oo runtii aad u tiro badan saddex boqol oo qof agabkood oo boorsooyinkii leh oo qalimiintii leh oo bugaagtii leh qof kastaba sanadkaa wuxuu wax ku baranayay ayuu helayaa saaka qaar ka mid ah mas-uuliyiintii ka soo qayb galay wareejinta agabkan ayaa bogaadiyey
waxaannu caddaynaynaa inuu qalabkaasi soo gaaray ardada iyo dugsiga iyo macallimiinta waxbarashada sidaas baannu caddaynaynaa inay ku soo gaadhay haddee waana uga mahad celinaynaa ilaa baa mahad iska leh waxaan u mahadcelinayaa dhammaan dadkii deeqdan waxbarashada soo baxsaday ay u horayso farxiyo cabdulaahi yaasiin hooyadeed istaahil maxamuud aadan afguduud iyo saaxiibadeed muniiro ilaahay subxaana wa tacaala maxaytu ajar iyo xasanaad ha inka siiyo meeshaad ka soo bixiseenna ilaahay subxaana wa tacaala ha idinkugu bedelo badal khayr qaba hana idiin buuxiyo waxaannu markhaati ka nahay agab aada u qurux badanoo agabkii waxbarashada sana dugsiyeedkan in lagu wareejiyey ardaydii iskuulka furqaan ee dugsi hoose dhexe degmada xarfo oo gaaraysa ardadu saddex boqol arday agabkaani wuxuu ka yimid jaaliyadda swiden qayb ka mid ah gabadha la yidhahda farxiyo cabdulaahi yaasiin iyo aabbaheedii hooyadeed saaxiibadeed muniira aad bay u mahadsan yihiin si aad u soo dhiibteen oo aad ugu soo dhiirateen inaad ardada dhiirigelisaan waad ku mahadsantihiin iyaguna way ku faraxsan yihiin saakana waa ay la wareegayaan annaguna markhaati baannu ka nahay agabkaad soo dhiibteen cid allaale ciddaa ku soo aadiseen sidii ay u mudnayd inay u soo wareejiyeen oo ay ardadii ugu wareejiyeen annaguna aannu markhaati ka nahay maamulka degmada annagoo ah waanaad mahadsantihiin agabkan waxbarasho ee lagu wareejiyey dugsiga hoose dhexe sare ee al furqaan ee degmada xarfo ayaa door muhiima ka qaadan doona horumarinta adeegyada aasaasiga ah ee waxbarashada ardayda